wax badan baa igu qarsoomay oo ah shaqada aan hayay oo boliiska ama muddo yar baan joogay dad ama isbaaristayaal ha noqdeen dadkii baabuurka dhici jiray yani waxyaalaha amnixumada magaalada ka qayb qaadan jiray intii badnayd waan qabanay ma garat waya dadka amni xumada ka qayb qaadan jiray oo maxaa ka timaadtaan noocee amni xumadu samayn jiray maxay ahayd waxay ahayd sidaa og tahay magaalada tan gaadiid baa la dhici jiray dhinaca puntland baa laga dhici jiray waxaa la geyn jiray dhinaca galmudug dabcan dee galmudugna sidoo kale in looga soo dhici jiray waan u malaynaynaa waxa weeye dadkaas intii badnayd waan qabanay haddii ay ula gudbeen dhinaca galmudugna galmudug way soo qabatay ciidanka saraakiisha ciidanka boliiska galmudug maxaabiistii iyo gaadiidka ay la fakadeen kuwii ugu dambeeyey waa ay keeneen midiyaha waa ka arkaysa waa iska daawanaysay waa soo bandhignay wada shaqayn fiican oo dhow baanu yeelanay inaanu amniga magaalada ka wada shaqayno anagoo boliiska ah boliiskuna uusan yani wax kaa boqolan ahayn wada shaqayn buuxda ay yeeshaan marka dadkaa burcadda ah oo baabuurta dhici jiray kuwana waxa weeye annagaa qabanay kuwana waxa weeye markay gaariidka dhaceen oo ay la galeen maamul goboleed galmudug saraakiishii booliiska ayaa soo qabtay iyo saraakiishii kale saraakiil kale oo ciidamada galmudug kaay qaybahooda kala duwan ka mid ah waa la soo qabtay gacantaana loo soo geliyey kuwaas waa qabanay kuwa jirgooyooyin dhigan jiray oo ama magaalada dhexdeeda ha ahaato ama magaalada banaanadeeda ha ahaato waa qabanay kuwa dad afduubay oo dadna laayay dadna afduubay waa qabanay magaalada dhexdeeda dad yacni moobile iyo tuursaqajaamo badan oo la qabtay baa jira kuwa kursi yani ku eedeysan oo la qabtay baa jira yacni intii aan joognay shaqadu sidaasay u socotay maasha allah waxaan gudnay waxa weeye marka anigu muddadii aan joogay waxa weeye waa laba waxa weeye waa saddex bilood bishii koowaad oo sanadkan baan imid toban keedii runtii guulo waaweyn oo la taaban karo oo waxa weeye hadde anigu inaad sheega maahee dadka aan u shaqaynayo oo shacabka oo daawanaya shaqada aan anagu hayno oo nalana shaqeeya gacanna na siiya warbixinna na siiya baa sheegaya oo la weydiin karaa waxyaalaha amniga aan ka qabanay weli lama dhowo insha allah waxaan rajeynaa inaan si fiican oo wax badan oo kale oo la taaban karana aan u gudubno haddii alla wax badan aanaan qabanay waa jiraan wax badan aan qabanayna sidaasi u jiraan marka xaaladda iyadu sidaa wey waayahay waxaa jira laakiin dilil muddadii aad joogtay magaalada ka dhacay oo dad loo geystay lagu laayo xataa rag booliiska ka mid ah ay ka ay ku jireen arrintaa iyada maxaa ka anaga waxa weeye in arrintaas yacni shabaab baa dilalka geystay sida hadda xildhibaankii qaraxii lagu sameeyey oo gaaridiisa loogu xiray sarkaalkii boliiska ahaa doomiye maxkamadda darajada koowaad oo isagana la dhaawacay oo ilaahay badbaadiyey waxa weeye saddexdaasiis oo shabaab ku tilmaaman ilaa iyo hadda soo qabashadooda kuma anaa guulaysan laakiin kolleyga waxaan rajeynayaa insha allah inaan ku guulaysan doono ayadana hadi ala waya waxaa jirtay magaalada baalkacyo in ay ahayd magaalo waagihii u dambeeyey kala xirnaa oo qoqob baa kala dhex yaalay iminkana maxaabiis ayaad iyo weliba gaadiid la kala dhacay ayaad socoysaan dhinaca galmudug xiriirkaasu sidee ku bilowday idinkii dhan ee galmudug booliskooda wuxuu ku bilowday dadku waxa weeye waana deris waana lawada degan yahay saraakiisha boliiska tariixyeenka boliiska galmudug inaan anagu wada shaqayn jirno saaxiib ahayn buu ahaa xamar baan ka wada shaqayn jirnay xamar baan isku baranay isku gruub baan ahay dowladii federaalka oo ugu horreysay cabdillahi si madaxweynaha ka ahaa madaxtooyaha ka waafaqsanay saraakiisha kale oo taliyaha qaybta iyo taliyaha c i d da iyagana sidaasoo kale aan u wada shaqayn jirnay dad horey usoo wada shaqayn jiray oo isyaqaan baanu ahay waa is aaminay waa isku nimaannaa halkaana ugu ima meel xaasadaan ugu tagaa tooda kala yimaadaan waa wada shaqaa waa wada shaqaynaa runtiina waxaanu ku ballanay inaanu shacabka midug gobolka midug ku wada nool si nabad aan ugu adeegno uguna wada uguna noolaadaan waliba dad dee colaad badan ay iska jiday wax waa iska dhacayaan laakiin annagu inaanaan ka daalin annagoo aan laba gruub kala ahayn ah saraakiil booliiska ah inaan ugu wada adeegno maaragtay amnigooda aan u sugno oo naloo arko annagoo wada socono oo u wada adeegin kabacdina waxa weeye hadda nabad iyo isdhexgal baa la helaya insha allah haddii alla idmo waayahay xiriirka xiriirka marka aad samayseen dhinaca galmudug booliskooda iyo idin maxaa guulahooda ka soo baxay oo ka faaidiyey labada dhinac de waxaa guulaha nooga soo baxay waa aniga kuu sheegale annaga laftiga iyagu waxyaalo badan aan u gudbinay oo aan u qabtay baa jira ama gaadiid ha ahaato ama dad ha ahaato gaadiida ii keeneen iyo warbixino ana kala aan kala qaadano iyo ciidan booliis ah oo insha allah haddii alla idmo aan isku darayno oo hadda bilow ah labada dhinacba marka ugu horreysa konton nin oo lasoo tababarayo dadkaa nin marka lasoo tababaro meel bay wada degayaan kabacdina ee sidaas u soconaysaayo dadkaa marka soo baxdo dadkanaa laisugu daray lagu xishin doonaa ciidankaa ciidan federation isku jiro oo wada shaqaynayo noqonaya booliis waxyaalo badan baa marka marka sidaasaa hawsha u socotaa insha allah waan ku guulaysanayna marka arrintan xiriirka oo wadashaqaynta ee labada dhinac oo booliiska ma wax saraakiishiina ku kooban baa mase waa wax labada maamulna ay iyaguna wax ka ogyihiin hade waxa weeye labada maamulba waxay ka shaqaynayeen oo ku heshiiyeen wadanka in nabad lagaga shaqeeyo maadaama ay maamuladii anagu aan xukumay ay sidaas ku qanacsan yihiin oo nabad ay diyaar u yihiin annaguna inaanu nabadii yani aanu hirgelino oo dadkii mataanayno oo isku keenno oo ganacsigii isku furno oo yani wixii ku dhex jira oo kujiraadka aan iska qabano labada dhanba yani si maaragtay wixii dhacay looga biskoodo oo walaaltinimadii iyo darisnimadii iyo islaamnimadii meel lagu wada tukado hal masaaji in lagu wada tukado insha allah inaan gaarsiin oo ganacsatada in heshiiso ganacsatada aqoon-yahanada maxaan ku dhahdaa nabadoonada isimada dadka gobolka midug ku nool yani in arrintaa ay diyaar u yihiin baan ogahay waxaa dhacday oo saddexgalka iyagii iyo wadashaqaynta iyagii kamid ahaa in laba kooxood aan hataa ku cayaarsiinay isbartiibadan oo dhanka iyaga ah waxaa dhacday in maayarada gobolka oo labada dhinacba ay yani isku tageen oo lagu soo shiray maxaan ku dhahda xaafada dhinacaasa galmudug kabacdina halkaa la isugu yimid haweenkii magaalada labada dhinacna isku tageen in sportskii yani ay cayaareen oo maalin dhan isbartiibada lagu cayaarayey magaxaadaha iyagu maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay hanoo siyaadiyo ilahay saasaa ka baryanaa halkaasaa xaaladda iyadu maraysaa inaanu kasii xoojino oo yani ummadda aan tusno dadku inay dad walaalaa yihiin wada degan darisna yihiin cid sagaskuitaan aysa jirin insha allah inaan tusnaa rabnaa ugu dambayntii shacabka gobolka maxaa usu jeedinaysaa marka dhanka ammaanka iyo wadashaqayntaba shacabka gobolka dhanka labada dhanba ah waxaan usoo jeedinaya gobolka mudug waa gobolka mudug amnigiisa in laga wada shaqeeyo iyo horumarkiisa waxayna ku gaari kartaa in yani amni la helo waxa lagu gaari karaa in nabad